halkani waa golaha laantida fidista golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa oo golaha laantida fidistu marti loogu yahay guddoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ciyool taasi oo laga soo lagu soo laga soo booqday gobolkaasi sanaag ee soomaaliya dowladgoboleedka puntland caawana marti waa golaha laantida fidista golaha codka shacabka soomaaliya waa dhagood baada waxaan jeclaan lahaa dadka faraha badan ee soomaaliya caawa ku dhegeysanaya guddoomiye idaynta kaa dhegeysan doonta websaydada golihu iska leeyahay sida com arrimaha dotcom iyo gogol iyo websaydada la xiriira saadaal news iyo weliba buntlandes dot com waxaan jeclaan lahaa bal hadda guud ahaan xaaladda gobolka inaad warbixin gaaban laga siiso sida weliba dhinaca abaaraha nabadgelyada iyo dhinaca horumarka bulshadana wadhow guddoomiye
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad umahadsan tihiin golahan n c c s t iyo bulshada soomaaliyeed ee ku xidhan oo dhegeysanaysa waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuhu meel kasta aad joogtaanba waxaan idin rajeynayaa nabadgelyo iyo caafimaad iyo dhibaatooyinka qurbaha ilaha iska nabadgeliyo idinka iyo ciyaalkiinaba marka labaad gobolka sanaag hadda xaaladdiisa nabadgeliyo waa caadi weeye wax dhibaata ay kama jiraan sida aada la socotaan uun puntland guud ahaan waxaa ka jirta abaar aada iyo aada u ba-an gaar ahaan gobolka sanaag taas oo runtii ay maaragtay ka dhalatay markii roobkii la waayey muddo maaragtay saddex sano ah xilli roobaadkii la waayey daadkiina markaa uu yaraaday oo xoolihii waxa ay gooyaan ay waayeen biyo yaraano ay ugu biirtay marka markii biyo la-aan iyo baad la-aan maaragta ay dhacdo xoolihii waxaa soo wajahay inay baxaan oo ninkii maanta saddex biro haystay adigu waxaa u haray boqol caata awoyd ah oo wuxuu ka cuno iyo wuxuu ka iibsado midna aan aana jirin abaaraha noocaas oo kale ah marka ay dhacaanna waa la socotaan oo waxaa la socdaa talcuus baa la socota ama xanuun iyo bugtaa la socda kuwo dadkii ku dhacaya iyo kuwo xoolihii ku dhacaya intaba marka odayaashii dadkii waayeelka ahaana waxay yidhaahdeen tan oo kaleeto dee nama soo marin oo odayaashii jirka ahaa ama sagaaxi jirka ahaa waxay yidhahdeen tan oo kaleeto ma anaan arag yani sida ay dhibaatadeedu u baahsan tahay oo u ballaaran tahay iyo baaxadda ay leedahay xoolaha baxaya iyo dadka maaragtay dhibaataysan oo reer guuraaga ah weliba u badan iyo dadkii tuulooyinka joogay ayay markiiba saameyn weyn ku yeelatay magaalooyinka waaweyn dee usoo gudbaysaa oo magaalada waxa lagu jooga cad iyo caana lagu joogay marka xaaladaas runtii ayaan aada ula tacaalaynaa oo aada iyo aada u daran oo culeys weyn ku ah ama maxaan ku idhahdaa bulshada ama dawladda maxaan ku idhahdaa taas oo loo baahan yahay runtii in laga qayb qaato oo dadka maaragtay dhibaataysan gargaar iyo gacan loo fidiyo ballaaran
maxamuud waxaa jira maamul baa ka jira gobolka iyo dowlad gobolka intaba ka jira miyaanay iyagu ka qayb qaadan gurmadka ama biyadaaminta ama dadka de hantidoodii baabaaday waxsiintooda miyaanay wax macaawina aanay dowladgoboleedada ka imanin
dawladdu waxay samaysay qorshe madaxweynuhu wuxuu sameeyey guddiyo ilaa lix guddi ayuu sameeyey oo kala duwan oo hawshaas la tacaala qorshe ballaaran oo maaragtay maadaama la rajaynayo ama la filayo laga cabsi qabo inay abaar sii dheeraato oo gusoore oo bisha afraad ku beegan in ka sokaysa aan roob la filayn qorshe intaas ama afartaa bilood gaarsiisan ayaa dawladdu samaysay waad ka garan kartaa de baaxadda abaarta marka loo eego iyo dakliga ama ama ama maarata dawladda ama awoodeeda yani masiibada abaarta ah inay maaragtay ay ka xoog badan tahay inta badan iyadoo dawladdiina ay guddiyo samaysay bulshadii la abaabulay maxaan ku idhahdaa biyadhaan la sameeyey raashin ma la qaybinayo intaa wixii waxay noqotay wax maaragtay runtii aada iyo aada culeys u leh oo aada iyo aada culeys yani ugu ah ama maxaan ku idhahdaa ka baaxad weyn awoodii dawladda ama bulshada wadanka ku dhaqan jaalidaha dawladda runtii way jiraan gobolka sanaag jaaliyado maaragtay soomaaliyeed oo runtii ka qayb qaatay iminka ilaa hadda wax lasoo gaarsiiyey way jiraan waxaan rajeynaynaa marka jaaliyadaha kalena intaas sidaas in la eg inay inay maaragtay gacan ka geystaan oo sadaqad la baxaan oo maxaan ku idhaahdaa ay dadkaas reer guraaga oo dhibaataysan insha allahu tacaala ay wixii ay maaragtay karaamkooda ah ay maaragtay kusoo kusoo taakulayaan ayaan aada iyo aada ka rajeynaya
dadka ma hadda ma jiraan meela hadda dadku isugu urureen oo loo markaa wax lagu siiyo mise weli dadku sidoo kala firirsan yihiin oo qaaro meel bay u guureen
waxaa jira inta badan tuulooyinka dadkii reerguraaga ah xooluhu ka dhamaadeen tuulo walba waxa weeye cid ayaa kusoo biirtay oo biyiga kasoo xarootay oo joogta waxaan anagu si ku dadaalaynaa oo qorshaha dawladda uu yahay in intii maaragtay baadiyaha lagu hayn karo in lagu hayo reerka haddii soddonuha hadhay haddii afartanuha hadho in in lagu hayo baadiyaha ama haddii dadkii baadiyaha ama reer guraagii markii xoogaa xoolihii maaragtay ay usoo haraanba lasoo xerayo waxay noqonaysaa in yani miyigii ama reer guuraagii ama xoolihii dadku maaragtay bulshadu ama soomaalidu ay malkudhoorka u ahayd inay inay inay dhamaadaan oo maaragtay lasoo ilayo waxaa la isku dayeynaa in aan maaragtay baadiyaha iyo inkay joogaan in lagu caawimo oo lagu hayo oo wax lagu taro haddii alla idmo qorshaha saddexda bilood oo afarta bilood soconaya ayaa lagu wajahay laakiin magaalo aan dad aanay kusoo maaragtay kusoo xeroon waa tiro yar tahay dhawaan tirokoob aan samaynay tirokoobkii ugu dambeeyey sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaal qoys ayay noqdeen markii aan tirokoobno isu geegeynay reer maaragtay tuulo labaatan ay timid tuulo soddon ay timid tuulo afartan ay timid markaa isku dardarnay marka dadkaas oo dadkii xoolaha maaragtay kasoo xoolihii kasoo dhamaadeen marka magaaladaaskeeda ayay maaragtay aqalkoodii baadiyaha ka dhisteen oo halkaasay joogaan oo wax lagu taraa oo haddii biyadhaan loo geynayo iyo haddii raashin loo geynayoba waa la socotaa oo markii maaragtay biyaha xooluhu asbuuciba mar bay rabaan inay cabbaan marka hadaa asbuuc walba sidaas loogu celcelin oo la geyn raashinkii bil walba haddaan loo geyn waxaasoo dhan waxay ubaahan yihin kharaj iyo maxaan ku idhahdaa dhaqaale ballaaran bay ubaahan tahay marka halkaas ayay taxaalo taagan tahay runtii oo aada iyo aada u wada badan
waa gartay dad fara badan baa la sheegay inay guureen oo gobolka sool oo kale aadeen qaar baa tob dheer aaday iyaga xaaladoodu waa sideeda hadda la iswa
runtii dadkii meelahaas aaday waa waxa weeye xaaladoodu iyagu waa maaragtay runtii meelahay tageen inay daad ka heleen aad moodaa oo aan laga soo qaylinayn laakiin meelaha ay tageen laftigoodu daad badan ma laha oo maxaan ku idhahdaa wax mar ka da-ayday ahayd oo dabeedna markii laisugu tegay de wixiiba markiiba dhamaadeen waxaan odhan karnaa guwaagii lasoo dhaafay meelihii ay tageen oo hore oo dadku toddobaatan boqolkiiba erguwaay gobolka joogay gobolo kale ayay aadeen ilaa iyo buuhoodle oo xuduudda etoobiya ah ayay tageen laakiin hadda intoodii badnayd waa joogaan sababtoo ah meelaha ay gaari karaan waa meelo aan dhaanin meesha ay joogaan ma badna marka reer guraaga ama togdheer aaday ama xagga sool aaday iminka ee gobolka tigi
miyaal iyaga aan wax gooba iyo aanay halba yaraatee kadib berigoona dee buurta calmadoobi haajada dhul aad usoo badan xeebta waxbaa ka dii jiray dadku leelka wax ka diido dadku aanay buuraha geli karin
runtii marka laga hadlo buurta iyo xeebaha xeebtu waa lamid oo iyana wax rooba oo ka da-ay ma jiro muddadaas dhowrka sana ah buurtana wax yar baa ka da-ay waxa yar ka da-ayna inta gaari karaysa waxay ahayd inta maxaan ku idhahdaa awrta iyo ku guurtay iyo maxaan ku idhahdaa ama ama dameeraha ku guurta oo tegi karta dhibaatada jirta ayaa waxay tahay dadkii reer guuraaga ahaa waxay sanadii ugu dambeeyey waxay bilaabeen awrka inay ku guuraan gaadiid ama maxaan kua baabuur inay ku guuraan marka oo awr ma leh dameer ma leh wax kaloo ku guura ma laha markii guurtii meelaha qaybta wax ka dadeeyeen intii magaranaysaa awrta igu harsanay iyo ama dameeraha lahaa ayaa tegay oo ku guuray intii kaleeto waa guuri kari waayey meel aadan male baabuurku ma geli karo buurta ama wado maaragtay wadada wado maaragtay buurta tagtaa ma jirto marka inta ka faa'iidaysatay roobkii yaraa ee ka da-ay buurta almadow wax yar tiro yar weeye marka loo eego yani tirada dadka reer guuraaga ee gobolka yani jira ama dhulka oogada soolka ama xadeedka ama dhulka soomaaliga la yaqaano ama gebiga loo yaqaano degan
ceelasha biyaha aada baa looga dayrinayaa oo laleeyahay biyo la-aan baa ka jirta mardiba dee aada looga dayrinayo ceelashii riyaga ahaa halkeebaa dadka biyo looga helaa reerbaadiyaha boodaha meesha odaya uga soo dhaamiyaan oo maxaysa ku keenaan qiimeyn kaliba ku kacdaa boodahan la keenaa meesha oo foosta ahaanba
runtii way jirtaa ceelasha qaarkood oo biyoyareeyey ceelashuna waxay u qaybsanayeen laba qaybood waxay u qaybsanayeen ceel iyo mabiyihiisa xoolaha qura ay cabbaan oo dadku aana cabbi karin macnihii oo biyo qaraaro adag leh iyo ceelo biyo macaan leh oo dadka iyo xoolahooda ay cabbi karaan masalan ceel buh oo kaleeto saddex riig baa ka qodan saddexda riigba yani waxa ay leeyihiin afar booydood ama shan booydood ayaa laga dhaamiya afar labaatankii saac adminis waxa weeye ma ka fargarayn karaan ama kuma filla inta ku hareereysan oo ku dhodhow laakiin ilahay mahadis waxaa jira ceelal badan oo biyahoodu ay maarata runtii badan yihiin oo laga soo dhaamin karo ama buraan ha noqoto ama dhahar ha noqoto ama ha noqoto meesha la haddana laxagaxe oo dhawaan ceel biyood laga sameeyey ama ha noqoto maxaan rahaa carmale ama ha noqoto hadaaftimo intaasoo dhan maarata leeyihiin ceelal fiican oo biyo badan ayay leeyihiin inkastoo dhawaan oo cadilmay ceelkii carmale oo runtii ay ku xidhnaayeen reer guuraa aada fara badan iyo xoolo badan ay ka cabi jireen oo xaaladaasina ay tahay maarata xaalad dhibaatadii sii laba laabtay haddana intaas ayaa maaragtay dadka looga dhaamiyaa xagga qiimaha dawladdu qorshe ay soo dejisay wuxuu ahaa in boolidaha dhaaminaya laftigoodu ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha iyo dhibaatada taagan qiimaa marka loo gooyey standard baa loo sameeyey boqol dollar dawlad ka badan ka taha ma jirto meel kasta ha kasoo dhaamiso marka standardkaasaa marka lagu lagu dhaqmaa oo boqol dollar dawlad ka badan kartaa inaanay jirin haddii ay ka badato lacagta ka badatana inay ninka booyada wataa uu isna kaga qayb qaato intaas dheeraadka ah inta kalena maaragtay la siiyo ayaa qorshaha dawladda ay dejisay u yahay
waxaad iga warantaa dhinaca caafimaadka maxaa hadda gobolka laga qabtay maxaa ka fulan baahida kas ka jirtaa maxay tahay dhinaca caafimaadka gobolka walaak haddaad mas-uul adigaa ka tahay oo kulliba aad aada uga horbaxon karto
runtii waxaad la socotaa sidaan hore u sheegayba in xiliyada maaragtay abaaruhu iyay jiraan in caafimaad daro ay timaa timaado guddiyadii la sameeyey waxa kamid ahayd dawladdu ay samayseen madaxweynuhu sameeyey waxaa kamid ahaa guddiga dhinaca caafimaadka iyo xogta ku la xiriirta oo labada wasaaradood wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka ah tiimankii ama kooxihii ay soo direen xog ururintii sameeyeen waxaa kasoo baxday in maxaan ku idhahdaa gaar ahaan dadku oo kaleeto ama caruurtu meel qaarkood sugan uu jiro marka si arrimahaas looga maaragtay digtoonaadana dawladdu waxay dhinac waday in isbitaalada ama goobaha caafimaadka maxaan ku idhahdaa dawooyin iyo qalab iyo maxaan ku idhahdaa hawlgelintoodii maxaan ku idhahdaa la dhamaystiro ama laga qayb qaato isbitaalada matalan isbitaalka magaalada balan oo ugu ballaaran iyo xingalool iyo maxaan ku idhahdaa meelaha kale oo maxaan ku idhahdaa caafimaadka goobaha kale caafimaadka laakiin labadaas ugu waawen yihiin waxaa lagu rakibayaa iminka tamarta cadeeda ama solar system si maaragtay afar afarka saac loo shaqayn karo oo qalabkii iyo maxaan ku idhahdaa dadkii lagu adeegayay afar afarka saac ay unoqon karto inay ay maxaan ku idhahdaa ay koronto ay u heli karo dawooyinkii iyo tababarkii shaqaalaha iyo gaadiidkii iyo intiiba insha allahu tacaala in lagu taageero si ay maxaan ku idhahdaa waxyaabaha la filayo inay ugu diyaar garoobaan ayaa dhinac socota iyadana
waxaa kaloo looga warantaa xaggee maraysaa wadadii eerdahar eerdaabo maxaa kaloo mashaariica oo gobolka ka socdo hadda laga fuliyaa ma loo soo gumaray adoo maasan
runtii waxaan la soconaa in wadadaasi ay ay bishii lasoo october lasoo dhaafay bilowgeedii la bilaabay oo shaqadiina ay socoto meel fiican marayso ilaa haddana shan iyo toban kilomitr ayaa maaragtay la hagaajiyey oo maxaan ku idhahdaa meel fiican la soo gaarsiiyey haddii alaahay idan ka dhigo waxaa la filayaa in shaqadaasi sida ay socoto inay maaragtay wejigii horeto sidii loogu talagalay ay u fusho waa garan kartaa marka shaqa la guda gadanasi kulli caqabada iska yimaada ama ha noqoto maxaan ku idhahdaa qalabka la isticmaalayo iyo fahamkiisa ama ha noqoto maxaan ku idhahdaa khibradda shaqaalaha ha noqoto dhinahaasu iska dhan waa iska dhici karaan inay caqabado yimaadaan laakin falilah alxamdu dhaqaalihii dawladda ugu tala gashay oo maxaan ku idhahdaa cashuurihii loo saaray waxaa dhoofaya iyo waxa soo degaya waa u ururaan intaasaa lagu wadaa insha allahu tacaala marka la sameeyo daafurka yani madaxweynuhu u sameeyo haddii aan la idmo ayaa waxaa la bilaabi doonaa dhaqaale ururintii ama shirkadaha ha noqoto ama qurba joogta ha noqoto ama maxaan ku idhahdaa qaadaanka looga raadinayo meelaha kale ka baxsan cashuurtaas dawladda u saartay waxa soo degaya iyo waxa dhoofaya intaba waxaa kaloo la socotaa inay inay inay maaragtay jaamacaddii meel fiican ay marayso heer gabagaba ah injineerka maaragtay uqaabilsan kormeerka iyo la talinta maxaan ku idhahdaa qoladii dhaqaalaha bixisay kuwait maalin dhaweyto warbixintii uuna siiyey waxay ahayd in january dabayaaqadeeda ama bisha labaad sanadka soo socda in insha allahu tacaala dhismihii uu dhamaystirmayo oo uu gebagebe uu yahay kabacdina loo gudbi doono insha allahu tacaala marka qorshayaashii kaleeto haddii ilahay ka dhigo waxaan kaloo iyadana filaynaa in deked yar oo dadka kalluumaysatada ah ay isticmaalayaan magaaladaas kore laga hirgelin doono haddii ala sanadka cusub horaantiisa iyo qaboojiyayaalna loogu rakibayo si ay maaragtay ugu kaydsadaan kalluunka wixii laga iibsado mahay wixii kaleeto ama wixii meel kale loo qaadayo haddii ilahay ka dhigo kolley waxaan xooga saari doonaa in dadka xasadahaas loo abuuro kalluumaysiga iyo beeraha iyo maxaan ku idhahda wixii kaleeto oo maxaan ku yidhahda alternative ka ah haddii xoolihii baadiyuhu ay saa u maaragtay yaraadeen ama u jilceen inay dadkii meelo kaleeto oo noloshooda ay ka raadsan karaan ama ay ku noolaan karaan in loo sameeyo insha allahu tacaala baan rajeynayna haddii alaynu sanadkan soo socda ee laba kun iyo kod iyo tobanka qorshayaashan ayay noogu jirtaan
ya dekadaayara kalluumaysiga iyo qaboojiyaasha arrintaa yaa idinka gacan qabanaya koox
waxay kamid tahay mashaariicdii bangiga adduunku uu maaragtay ku taageerayay soomaaliya ayay kamid tahay oo markaa puntland qeybteeda saddex dekadood oo yar yar oo kalluumaysi noocaas kale ah la siiyey ayay kamid tahay taas degmada laafore laga laga laga sameynayo insha allahu tacaala
guddoomiye dad fara badan samayaa ku dhegeysanaya kuwo kale wasanadii kaa dhegeysan doonaya facebooka waxaad caawa rabtaa inaad dadkaa ku tidraahdo oo aad kula taliso oo aad ka codsato oo aad rabto inay muxuu ahaayey kaala qabtaan wixii baahiyo jira
runtii marka ugu horeysa kolley soomaalinimada iyo isku duubnida in la ilaaliyo si dhibaatooyinka qurbaha maaragtay laysaga kaashado oo loo wada socdo ayaan soomaalida aada iyo aada ugu boorinayaa oo maxaan ku idhahdaa arrintaas iskaashiga iyo iskuduubnida iyo wadajirka soomaalinimada in la ilaaliyo oo qurbaha marka la joogo dhibaatooyin iska leeyahay taasi waa talo guud oo caam ah tan kaleetana waxaan aada iyo aada u codsanayaa in hawshaas abaaraha iyo dhibaatadaa jirta in wixii maaragtay aad la bixi kartaan aada la baxdaan oo aada maxaanku idhaahdaa dadkaas aada soo taageertaan dhibaataysan walaalihiin ah maxaanku idhahdaa abaartu ay saamaysay insha allahu tacaala annaguna waxaan ballan qaadaynaa in aan wixii aada soo dirtaan meesha ku haboon ama meesha ugu liidata inaan gaarsiino annagoo idintusayna insha allahu tacaala wixii meeshay galeen intusi doona hadii alla yiro ama xisaab celin ha noqoto ama inaan maxaanku idhahdaa muuqaal idinka soo duubno meeshii la geeyey wixii aada bixiseen insha allahu tacaala waxaan aada iyo aada idinka rajeynayaa in aada idinkuna maaragtay aada ka faaidaysataan oo sadaqad iyo wax la bixid maxaanku idhahdaa aada wax la baxdaan waxaa la yidhi maalinta maaragtay qiyaame ama qofku markuu dhintoba waxa ugu muhiimsan oo qofka muslimkaah waxa ugu muhiimsan uu jeclaysto inuu la yimaado waxa weeye waa sadaqad waxaa la yidhi sababtuna waxa weeye markuu qofku arko saamaynta ay leedahay aakhiro sadaqad ayuu tamaniyaya ya lawla akhartan ila ajrin qariib la asadaqa wa akun min asaalixiin ilaahu ma maaragtay digdigtido xoogaa maaragtay ma ilaahu deysi wax kale digdiga u codsan maayo ilaahow in aan keliya inaan sadaqad la soo baxo oo dadka wanaagsan aan noqdo ayuu tamaniyaya marka insha allahu tacaala sadaqadu saameyntaas ayay leedahay balaayaa lagaga xijaabiyaa maxaan ku rahdaa qofkaaga xanuunsanayaba maaragtay lagu daweeya oo rasuulku wuxuu yihi caleyhi salaatu wasalaam yani qofkiina xanuunsanaya ku daweeya sadaqad ku daweeya markaad noo niyootid in qofkaaga xanuunsanayay sadaqadaas maarata ilaahay ku daweeyo waxay kamid tahay waxyaabaha maaragtay saameynta ay leedahay sadaqadu dhibaato kugu soo socotay baa kaa ilahay kaaga xijaabaya xoolahaaga ilaahay kugu barakaynaya oo xoolo sadaqada laga bixiyey ilaahay waa barakayaa macnuhuna badida maaha waa barakada marka insha allahu tacaala inaad arrintaas aad ka qayb qaadataan ayaan idin rajeyna insha allahu tacaala annaguna in aan wixii aad lalama la baxdaan aad sadaqaysataan dadka sadaqaysataan insha allahu tacaala aanu dariiq saxa iyo xisaab celin iyo maxaan ku rahdaa inaan idin tusno baan insha allahu tacaala aan ballan qaadayna waxaan idin rajeynaya insha allahu tacaala in inaad khayr iyo nabadgelyo iyo caafimaad ilahay subxana watacala siiyo dhulka aad joogtaan walaalihiinaasna insha allahu tacaala aad usoo gudma doontaan
waayahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa guddoomiyaha gobolka salaad maxamuud ciyeel oo caawa ku ahlaasiisii marti loogu ah haddii ilaahay yidhaahdo bal wixii